jidkun oo dhex maran doonaa xaafado degmada dayniile oo ah to interloge sillambileeri waddooyinka islamarkaasna laanfududay anasdararowka dadkiyo baawarta iyo weliba laka dhisahaya soo iska taladoo bulsho e iyo taan maamulka kadib markii dadka deegaanka muddo dhibaatayo ka gabeen marowka jidkuun munaasabada shiidhikowka jidkuun iyo weliba goobroog ku hayay maamulka gobolka banaadir kan degmada dayniile iyo qeybo sharduwan ee bulshada walibana aan kooreyn meelasayti ku hadlay odayaalka dhaqanka walibaniyo hadhowaayana dhismo jidkuun walibaniyo saas oo kale sheegana inuu la shaqeeyo doonaan maamulka jidkan inta furaysa oo maarata ku soo dadaashayna kor allah ka dhigo ninna waa soo bilaabaa ninna waa sii wadi doonaa kor allah ka dhigo annagu odayaashii xaafadda ama deegaanka haddaannahay waxaan fasaxnay jidkaasu inuu maaragta xaggayna fasax ka yahay guriyaan laga qaylihayn habaraan qaylihayn waxaan diyaar u nahay in maaragtay jidkaas uu ku tago ilaa waddadii ciise cabdiyaan ku ridaynaa insha allahu tacaala sidaasaa la ogaado degmada iyo dadka noogu soo dadaala macal guddoomiyaha gobolka wixii soo dadaalana waa mahadsan yihiin waa mahadsan yihiin aadaan ugu mahad celinnay dhagaxa maanta ay noo dhigeen dhabbaha ay dhagax dhigeen aadaan ugu baahnayn wax badanaan u baahnayn ilaahay kuma daraadee waa mahadsan yihiin aadaan ugu mahad celinnay runtii anuu ciise cabdaan waxaan ka mid ah barwaaqan ka mid ah haddana waxaa iga sii baahi badan waddadaas laamiga ah baa aad iyo aad iga sii baahi badan oo isku xirta halbowlo ah ayada iyo jidka warshadaha waa labada meelood oo ugu weyn magaalada marka xamar liyaado oo culayska badan saaran yahay waxaan rabnaa gobolka banaadir oo hadda gudahiy kuxuug nagala joogo iyo tiimkiisa la shaqeeya inay arrintaas akhbaarteenna gudbiyaan annaga deegaankana diyaar baan u nahay horena waa ugula shaqaynay guddoomiyahana waa nala wada hawsha waa nala wadaa guddoomiyaha degmada dayniileh sheekh cumar maxad iyo waliba usadhaansheek werbi jidkun iyo muhiimadiis uso-oonna sheegay iyo sii wada doonaan haan kale oo aan baahan in reedland dhisa oo hadda burbursan mudana guddoomiye farxaday noo tahay inaad maantay noo dhagax dhigtay waddadan la yidhaahdo barwaaqo amba xaafadda barwaaqo waana kaaga mahad celinana waanu ku faraxsannahay dadkina reer dayninle sida ay diyaar u yihiin oo tan keliya maahane laamiyaal ay diyaar ugu yihiinna waadba maqashayba ayakaa ku hadlay codkooda waxaan rabaa codkaas oo dhinac walba ah oo hal dhinacoon ujeedno maahane oo daynilo dhan ah aad diyaar u ah inay ayakoo kaashanaya maamulka gobolka banaadir runtii inay dhisaan dalka ay dhisaan oo degmadooda dhisaan kaalmadiinna ay ku dhisaan iyo iskutashigooda intaba runtii farxaday noo tahay waa soo dhowaynaynaa waddadan waa bilow waddooyin horuu jirayay ay ka mid tahay kuwa soo socdana way u horraysaa oo way u horrayso tan laamiga ah dhabarkeenna ah iyo kuwa kale xaafadahaba guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir maxamed axmed diiriye iyo weliba uso bogaadiyey maamulka degmada iyo shacabka uso-oonaan kabaagi iyo mojang iska duubanaan siyo walanqobsadaan waa ku faraxsannahay in aan maanta dhagaxdhiggan kala soo qayb galno xaafadda barwaaqo halkan waxaan u jeednaa in dukaamo iyo guryo waaweyn oo si fiican u dhisano inay waddadan ku soo jeedaan laamigii uu gadaalkeenna maro dabcan waddadaanu marka waa waddo muhiima inay muhiim tahayna waxaa la ogaa doonaa markii interloogga la saaro oo la dhammaystira hadduu ilaahay yidhaahdo waa wax aad iyo aad u qiimo badan far keligeed fool ma dhaqdo maamul hadda bulshadiisa aan ku tiirsanaynna hadda maamulna ma noqon karo shaqana ma qaba karo marka maamul iyo bulsho isku tiirsan ayaa wax qaba kara aniga dhowr jeer oo meelahan oo kale aan ka qayb galanna waa sheegay waxaan ku idhi waxaan idhi bulsho xunna ma jirto degmo xunna ma jirto waxay u baahan taha keliya madax aragti leh oo hoggaamida oo bulshadaas abaabushay u baahan taha marka dabcan magaalada waxaa ka socda jidad fara badan oo la dhisaayo ama kuwa laamiyaa ha noqdeen ama kuwa interloga ha noqdeen ama kuwa bacaad ahaa oo jidad jay ah loo bedelayo ha noqdeen jidad fara badan oo kala duwanaa magaalada ka socda